الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبلا علينا bal waxaan ku joogsannay subaxdii suukeen dambeysay xadiidkii ama wasiyadii saxaabigii jaliilkaa qays ibnu caasim wasiyadiisii kolle waan dhammaynay sadaro uun ku tacalluqsan khaasatan sanadka xadiidka ayaa markii inoo dambeeyey waana wasiyo aan soo aragnay oo dee kolley xasan albasri baa raximah llahu tacaala sida tahdiibulkamaal kuba sugan markuu wasiyadan dee waa kaa isagaa warinaya oo qays ibnu caasim kaba wariyey ayaa waxaa kuba sugnayd inuu yidhi kaana naasixan fi lxayaati wa naasixan fi lmamaat ana waa wasiyo marka la eego dadkiisii iyo awlaadiisii tii uga dardaarmayo umuurihii kuba tacalluqsanaa isaga axwaashiisii hore qabla alislaam iyo bacda alislaamna waa taan sooba aragnay wasiyo waxtar leh ama nafci leh ayay ahaydoo marka intii uu dee noloshiisiina naasix buu ahaa waa kan wafaadkiisii dabadeedna waxyaalo uu kula dardaarmay ay jireen bacda wafaatii ay fuliyaanoo geeridiisiina isnan ruux naasixunba buu ahaa xaafid ibnu xajarna suu isaabo kaba cabira wasiyo naaficu kaba cabira bal taas bay ahayd wasiyadu horta marka waa sanadka wax yaroo ku tacalluqsanun waxay noo dambeeyaa iyada waan soo dhammaysanay qaala caliyun cali baa wuxuu ihi bukhaari baa leh cali baa wuxuu ihi caliguna waa raawiya xadiidka ama sheekha uu kaba wariyey bukhaari waa cali bnu madini waayo xadiidka markii hore xadaanaa caliyu bnu cabdillaahi qaala xadaanaa almugiira taas baa sanadka bilowgiisu ahaa marka waa sheekha horena aan usoo sheegnay hadduu cali idlaaqay inuu isaga u jeedo marka la eego waktigiisiina culimadii markaa dee raggii ugu waaweynaa xadiid ahaana ahaa cilmigan cilooyinka axaadiidiya waxaa ku tacalluqsanna imaamkiisiiba ah waana mansiladii uu jaanibkaa ku lahaa bukhaari baaba laga soo naqliyaa inuu yidhi ana axad agti waanoo dee nin caalima oo imaama waa dadkii dabaqadii kaba horreysay sheekadiisa ahaa iyo ama aqraantiisii waa nin agtii naftayda maan yaraysan oo ismaan odhan dee aqoontaadu way hoosaysaayo oo aqoontaydii markaa ma xaqireen ina madiine agtiisa u mooye ujeeddadu waa mansiladii uu lahaa aqoontiisii sare uu lahaa buu leeyahay markaan isaga ag joogo ina madiine ag joogo waa isaga ha aqoontayda iyo waxaas iyo waan yaraysanayey waa manziladii isagoona haddaa dadkii kale cid kama usori isaga ayuunbaa u sheego arrintaa kuba sheegay waa mansilada saruu lahaa markaa wuxuu yihi cali baa wuxuu yidhi fadaakartu naa xadiidkan baa waxaan kula mudaakarooday abanucmaani moxamed bna alfadli faqaala macnaa xadiidkan ee had iyo goor culimmadu marka ay kulmaan waa mudaakaro ayaa dhex maraysay kolkol dee taas way uba qastayeen bal dee mudakaraduna kolbay casharka xifdigiisi iyo dhegaysigiisiiba ka faa'iido badan tahayoo dee wixiisiina waa ku xusuusanaya uu isagu hore u warinayuu lahaa arrin kalena way jirtaayoo dee dadkan kalena cilmigii agtooda kuba sugnaa buu kaba faa'iidaysanayaa waa shay ay aadna ugu ihtimaami jireen xagga mudakaradu ama ha la kulmeen dee ruux kaba aqoon badan ama ruux ay siman yihiinba ha laba kulmeenbe xadiidkan uu isagu wariyey ee mugiiro uu kaba wariyey ayuu la soo qaaday kala mudaakarooday ninkan moxamed ibnu lfadli waa banucmaan waa caarim ninkii laqabkiisu ahaa laqabkaasi laasimay weeye in badanna aan kitaabka ku soo aragnay isagoo bukhaari wax ka warinaya faqaala markaa moxamed ibnu lfadli baa la yidhi isaguna eg siduu xadiidka mugiiru ka wariyey mugiirahaasaa socod ninkan la yidhaah kaba warinayey moxamed buu xadiidkan la soo qaaday faqaala moxamed ibnu lfadli baa wuxuu yidhi ataytu waan u imi asaciqa ibna xasin ninkan uu dee mugiira ka wariyey ee saciq ibna xasinen maalintii horena tarjamadiisa soo sheegnay ayaan u imi fii hada alxadiidi xadiidkan baaban ugu imi faxadaanaa waa noo warramay can ilxasani xasan buu nooga warramay xasan waa xasanu lbasri ayuu xadiidka noogaba warramay sanadkii hore haddaan dib ugu laabanana waxa ay ahayd mugiirat bnu salama ayuu cali bnu madiini kaba maqlay waana kaa tawhiiqinayey mugiira ayaa socod kaba waray ka warramay socodna wuxuu xadiidka ka waranayay qaasim ibnu mudayab oo xasan toos ugama warine cid baa u dhaxaysay marka wuxuu sheegayaa tadliis markaa socod xaqiisa ah oo isnaadka kuba sugnaa walow aanay lafdigaa hore inooguba sugnayn arrinkan iyo inuu toos isagu xasan uga warinaya xadiidkii buu soo qaaday oo xadiidkaani ugu yimaadeenoo xadiidkii buu u warramay isagoo xasan ka warinaya faqiila lahu waxaa lagu yidhi can ilxasani ay an rawaytahu can ilxasani amaa samictahu dee an rawaytahu can ilxasan ma xasan baad ka warisay adigu oo xasan baad ka maqashood ka warisay qaala wuxuu uhi laa may oo markii de ay dooneen inay hubsadaan bal arrinkan ayay weydiiyeen oo yidhaaheen xasan adigu miyaad ka maqashay may buu yidhi yuunus bnu cubaydin can ilxasan nin buu soo kordhiyey oo wuxuu uhi yuunus bnu cubayd iminkana xataa tanna ma laha oo ficilkan qadaranayna xadaanaa maaha isaga naftiisa kamuu maqlin ee rawaa yuunus bnu cubaydin yuunus bnu cubayd baa wariyey can ilxasani xasan ka wariyey scubaydna waa nin caabid ahaa caalimna ahaa hore aan soo maray waricna ahaa qiila lahu haddana isagiibaa waa hubsasho lagu yidhi waa si ay dee had iyo goorna waa ihtimaamkii muxadisiin samaaca dadka iyo la kulankoodana ay u cinaayoonayeen bal marka waxyaale ay jiraanna ay ka daba tegayeen ay dabagelayeen si ay xaqiiqadii ay isugu taagaan markaasaa waxaa lagu yidhi samictahu waa samictahu min yuunusa yuunus miyaad ka maqashay qaala laa may buu yidhi waa kan qaasimkii markii hore aynu soo marno markaa laakiin riwaayadan maxaa kuga sugan waa taa hore qaasimna inuu ka wariya inooguma sugnayde intan inooguma sugnayne laakiin qaasim inuu xasan ka warinaya inoogu sugnayde muxuu yidhi laa xadaثnي الqاsm بن مطyب عan yuنuس بن عubayd عan الxasن عan qaysi waxaa noo ii waramay qاsim بن مطyب yuنus baanu ka warinayaa yuنusna xasan buu ka warinayaa xasanna qays بن cاaصm marka riwaayadii hore uu ku yihi de can الxasan oo kale laba ayaa meesha uu riday qاsim iyo yuنus markan yuunus uu yidhina qaasim baa maqnaa markii ay ka hadhi waayeene arrintii hubsasho iyo tawhiiqun bay ugaba jeedaane ay dib ugu soo celiyeenna waa kan sheegay xaqiiqadiiyo waaqicii iyo sanadka si uu xadiidka uu kuba maqlay oo wuxuu leeyahay qaasim baan kaba maqlay xaalkiisana qaasim waan soo ogaanay qaasimna yuunus yuunusna xasan xasanna qays markaa waa adigu isnaadka wax ku sugan isnaadkana markaynu kii hore ayn gees la eego dee waxaa weeye oo aynu soo maray imaka inuu ka warinayay dee muqiira muqiirana uu saciqan ka warinaya saciqna markaa qaasim waxaa kaa hore inooga maqnaa markaasi halkani faa'iideynaysaa waa qaasim iyo xasan inay cidi u dhaxayso cidduna waa ninkan hiqada ah ee qiimaha badan ee yuunus ibnu cubayd la yidhaha taas baa riwaayadani markaa inoo faa'iideynaysa tadriisna meesha uu jiro faqultu liabi nucmaan kolley xadiidkan sian soo sheegnay duruq tacaduday buu leeyahy albani oo kale raximah llahu tacaala waa taxsiiniya walow xasan ligayrihi kaba cabiro waayo xasan naftiisa tadriis lagu yaqaanaaye laakiin duruq baa malaa saddexa xasan lagagaba wariyey in waxaana jirta majmuucooda marka la isu geeyana xasan buu noqonaya xaafid ibnu xajaran raximah llahu tacaala waa si uu qaasim ibnu caasim tarjamadiisa marka uu dee joogo ee kitaabka isaaba waa arrinka uu sheego weeye markaasi waay faqultu waxaan idhi cali baa odhanaya ibnu madiini liabi nucmaan waxaan ku idhi falam taxmilhu adigu maad xambaarin miyaayo ujeeddadii isagiisa miyaad ugamaad warin marka hore qaala wuxuu uhi laa may dayacnaahu waanu dayacnay xadiidkanoo ay laa axfaduu bal nasiinaahu min hada ariiq macnaa malaad muu warin jirin isagii buu leeyahay isagoo dee arrinkanna u sheego usoo kordhiyey adigu miyaadad xambaarin oonad warin oonad sii markaa gudbinna tuu leeyahay may waanu dayacnayoo ujeeddadu dariiqan marka la eego iyo waa cibaaradan dambe inoogu sharxayo ma xafidsanay ama waan ilowno sidaa daraaddeed baanan ugu warinsan bal xadiidka waan soo ogaanay hadduu yahay dee marfuuciisii iyo mawquufkiisiiba baabu taxriiki الraasi wacadi shafatayni cinda tacajubi wey haddaakani baabu taxriiki الraas madaxa dhaqdhaqaajintiisa baabkii weeye macnaha wixii kuba yimee ku soo arooray iyo cabdi shafatayni labada dibnood qaniin qaniinyadii laba qaniinayay cinda tacajubi marka tacajubka agtii ruuxu markuu wuxuu la yaabaa jirto qariibsado bartaaweyn oo kolley waxaan inoo yar taraajin baa inoo yar daba adugu markaa inoogaba dambayn doonta laba tarjamo kale iyana waan arki doonaayo umuuro ku dhow markaa tacajub iyo waxyaalo jiraan ayuu isu keen raacin doonaa sheekhu raximahullahu tacaala waxa ujeeddadu ay tahay uun haddii ruuxii wuxuu qariibsaday ama uu inkirayo ama uu la yaaban yahay uu arko bal hadduu madaxa lulo ama se dibnaa qaniino oo kale bal arrinkaas arrinkuna tacajub iyo istinkaar iyo istiqraab yee yahay bal taa wixii kuba yimi oo macnaha ay noqonayso dee waa wax ba'si kuma sugna kuma sugna waa bannaan tahay waa ta aan arki doono waa jawaaskeedii baa markaa inooguba suganoo bal umuurahaas oo lala yimaado wixii ku soo arooray hadday dhacaanba marka istiqraab ama istinkaar jiro ama ruuxuu wax la yaaban yahay haddii uu dibnaha qaniino oo kale hadduu madaxii lulo oo kale ama uu dhaqdhaqaajiyo taasi jawaaskeed waana arrinka inoo imanaya taas buu baabkeedii yahay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaثana muusa qaala xadaثana whayb qaala xadaثana ayubu can abi اlcaaliyaةi qaala sa'altu cabdاllahi bna الsamiti qaala sa'altu khaliilii abaa darin faqaala balxagga sanadka kollay inta badan waan soo maray musa atabudaki iyo wahayb ibnu khaalid iyo ayuub ibnu abi tamiima ama ayuub sakhtiyaani waa dad inoo horeeyey cabdullaahi ibnu saamit iyo adeerkii abudari alkhifaarina iyadana horeynu u soo maray waanu ku soo maray kitaabka bilowyadiisiiba abulcaaliya ninkan la yidhaaha baan filayaa inuu cusub yahay maanta inaan hore u soo marin waxaa jirta nin dee marka magacan ama laqabkan la sheego kollay soo degdega oo markaa ka ugu horeeya xagga fahamkiiyo taa ruuxa usoo degdegayaba ah abulcaliyat ariyaaxi oo laga yaabaa inaynu soo marnaa jira oo xaggan tafsiirka iyo taabici weynna weeyo abibakar iyaba waa soo gaadhay cilmigan tafsiirkiiyo taasna waa dadkii waktigiisii ama dabaqadiisii raggii uguba aqoon badnaa buu ahaa ibnu cabbaasna dadkii laba joogay bal ibnu cabbaas iyadoo dadkii dee markaa nasab ahaan la eego ashraaftii isaguo nin addoonnimo u horreyso la xoreeyey riyaaxdan loo nisbeeyaana waa reerkii haweeney xoreysay reerkoodii weeye iyadoo ashraaftii xagga nasab iyo joogaan ibnu cabbaas daartii imaaradana uu joogo ayaa waxaa dhacaysayba inuu sariirta ku fadhiisiiyo isaga iyadooy dadkii kale xagga hoose fadhiyaan waa cilmigii uu lahaa taas oo suu kaba cabiraya ibnu cabbaas oo cilmigiiba taas aho ee dadkii mamluugii ama ruuxii lalahaa ayuu ku fadhiisinayaaba asiradii iyo meelahaas iyo dee meelihii ama madax iyo dadka adigu dee dabaqada sare makaanadoodii buu gaadhsiinaya si ibnu cabbaas la kaas waxaa lagu magacaabaa rufiic ibnu mihraan alriyaaxi kaloo jeedana markaa maanta ma aha isaga ma aha ninkan abulcaliya waa nin laqabkiisu uu yimaadaa wiya albara waa magacyo kooban xataa magacaasi ama waa laqabka waa nin isaguna taabiciya laakiin ninkaa kaba yar oo waxa weeye abulcaaliya albara magaciisa kolley ziyaad way yidhaaheen kulsum way yidhaaheen udayna way yidhaaheen bal ziyaad ibnu fayrus ba dheh waa nin taabiciya kole dee fayrus iyo magacyadaasa magacyo carbeedba maahe marka albarana ra-du way shadantay waayo magaca waxa badan san dee bara ibnu caazib iyo bara ibnu macruur iyo saxaabadaas magacyadoodii iyadoo magacun waxaan yahay oanu sifo ama laqab adigu aanu ahayn sifo ama xirfo ahayn oo ra-duna aan laba shadin ee laakiin isaga iyo malaa kutubta afar nimin bay magacaabaanba oo kolley xirfadood iyo shaqadoodu ay ahayd inay leebabka qoraan waayo bara nabla imaka albaryu waa imaka bara nabla yabri waa leebkiibuu qoray weeye xataa qalimadan oo kale qalin rosaaskiiya waa loo isticmaalaa ama qalinkii looxaan kuma qori jirnay iyo dee baryi waa loo isticmaalaa bal ilaa waqtigeenan baashaniin dee qalimadan rosaaska ama qalam rosaaska lagu qoro waa tan magaceedu yahay mibrat mibrat waa ismigii aalada waa tii wax lagu qorayay oo kale marka laqabku ama xirfo weeyaane nisbaa bay noqonaysaa halkaasu kasoo jeedaayo waa albara ayay tahay oo ra-dii la shado ah macanaa likownii kaana yabri nabla weeye nushaabka ama nabliga ayuu qori jiray isagii nin abumacshar la yidhaha iyo nin kale oo udayne la yidhaha nin xamaad la yidhaha afartoodaasun baabay yidhaahaan wax albara la yidhaha weeye inta kale dariiqa kala lala mara oo lama shaday albara ayaa la yidhaha kutubtan muctarifka ee mukhtalifkama waxay soo dhigtaan oo bal siyuudi afartii oo matnigu kusoo dhigtaayo wa abawa caaliyatin wa macshari udaynatu xamaadu baraau fadkurii taas buu yidhaah oo abu caaliya iyo abu macshar iyo bara meye xamaad nin la yidhaaho iyo udayna nin la yidhaho intoodaba albara ayaa la odhanaya wixii kale se maxaad odhan albara oo dee magacoode taas bal kaa weeye haddaba ninkani waa nin bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i kutubtooda kuba sugan oo hiqaan leenoo taabici dhexa ah ama dee dabaqadii zuhri iyo ninkaas wey ninkaas baa wuxuu yihi saaltu cabdاllahi bnu samiti baan weydiiyey oo qaala wuxuu yihi cabdاllahi bnu samit baa yihi kolle xadiidka mar labaadna wuu inoo soo celin doonaa isagoo tarjamo kale u dhiganaye saaltu waxaan weydiiyey khaliili rafiiqaygii adeerna uu ahaa aabihii bay walaalo ahaayeen abaa darin oo faqaala wuxuu yihi waxbaan weydiiyey marka abudar baa yihi ataytu nabiya salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baan u imi biwadu'in aniga wadu'in baa iyo xarakaysan kitaabkay waa xarakaysanya laakiin dee kolkol baa qalada dhacayaani wowdoo la dabiyo maahay waa wowdoo la fadxiyo biwadu'in wadu'na waa biyahan lagu weysaysto weeye macnaa biyaan u keenay dee aabiyo weyso lagu weysaysto oo ku weysaystaan ula imi rasuulka ilaahay haddii wudu laba yidhaaho wowda la damiyo dee ficilka naftiisay noqonaysaa weysada nafteeday noqonaysaa waana baab dhan oo imika dee kolley farqigaasi udhexeeya wadu iyo wudu faduur iyo fuduur oo kale saxuur iyo suxuur waxyaalahaas oo dhan marka xarafka hore la fadxiyana waa wixii waxaan loo isticmaalayey saxuur waa wixii lagu suxuuranayey faduur waa wixii lagu afurayey wadu waa biyihii lagu weysaysanayey marka halkii fadxadee damo loo bedelana ficilka naftiisii bay noqonaysaa suxuur waa suxuurashadii iyo fuduurna waa afurkii naftiisa la afurayay oo kale wudu'na waa weysaysiga la weysaysanayo taas bay noqon imaka biyu u keenay waa alma lmucadil lwudu faxaraka raasahu rasuulkiina waah baa madaxiisii dhaqdhaqaajiyey wacada calaa shafati shafatay dibnihiisiina uu qaniinay macnaha waa markii uu biyu u keenay ayuunbuu rasuulku madaxii dhaqaajiyey dibniina ama labadiisii dibnoodna saa uu qaniinay qultu waxaan idhi biabi anta wa ummi ay aftiika biabi anta wa ummi aabbaha iyo hooyaday baan kugu furanayaaye aadaytuka aadaytuka miyaan ku dhibay rasuulka ilaahay oo dee ruux wax dhibsanaya cadhaysanoo wax diidan baa dibintiisa qaniina markaa miyaan ku dhibay qaala wuxuu idhi laa may imaad dhibin walaakinaka laakiin abaadarow tudriku waxaad soo gaadhi doontaa aada gaadhi doontaad haleeli doontaa umaraa'a niman madaxa aw aimatan aimo yu-akhiruuna asalaata salaada dambaysiinaya liwaqtihaa ay can waqtihaa waqtigeedii ka dambaysiinaya waa arrin rasuulka ilaahay dee istinkaar weeye halkan iyo istiqraab waana aclaamtii nubuwada iyo dalaa-ishii nubuwada oo wuxuu yihi waxaa deeg midi waa in dad saasi iman doono waa shay mucjiso oo rasuulka ilaahay ka warramay waana yimaadeen arrin kalena waa jirtaa abudar inuu gaari doono oo dadka caynkaasa weli abudaroo nool ay iman doonaan isbeddelkaa weyne kuba imanaya ilaalintii salaada iyo taas oo waxaad haleeli doontaa dad madaxa oo salaadii dambaysiinaya kale imaam nawowi raximah llahu tacaala wuxuu ku fasiraa xadiidkan asalkiisu saxiixa muslim waa ku sugan yahay inay salaada waqtigeedii fiicnaa ee mudnaa ay ka dambaysiinayaan oo wuxuu leeyahay de ama waqtigeedii oo laga wada saaro kollay qolooyinkii dee maalan arrimahani ay kaba dhaceen xaaladoodu taa may ahayn aad bay u dambaysiinayeen maalan duhur oo kale ay casar ku dhoweeyaan way jiraysay xataa salaa maalintii jumcada oo kale haba noqoto salaadii jumcada salaadihii ay waqtigeedii aada ugaba dambaysiiyaane laakiin a waqtiga oo dhan ka wada saaraan taasi may dhicin waa suu isagu yidhaaho bal waxa weeyaan waqtigeedii fiicnaa mudnaa ayay ka dambaysiinayaan taasaad gaadhi doontaa qultu waxaan ihi famaa ta'murunii maxaad i amraysaa qaala wuxuu ihi salli tukaa salaata salaada liwaqtiha salaada waqtigeedii macnaa mustaxabka ahaa waa waqtigaa markay gasho ee mukhtaarkaa waqtigeedaa tuko salaadii keliba iskagaba tuko weeye fa in adragta haddaad gaadhid markaa salaadii macahum iyaga macooda fasalli ay haddana tuko uuno iyagii la tuko walaa taquulanna ha odhanin sallaytu waan tukadayo falaa usallii ma tukanayo taa ha odhanin bal xadiidka mid weeyaan oo xagga marka la eego tarjamada dee munaasabadeed iyo shaahidkeedii waa halkan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh faxaraka ra'sa wacadda calaa shafatayh taas weeye maxalu shaahidkii halkan rasuulka ilaahay taa wuxuu la yimina istiqraab oo arrintan qariibsaday iyo nooc inkaarna waa jira uu arrinkan inuu mukhaalafo yahay oo aan toosnayn waxa weeye uu tilmaamayo bal taas marka waa taa aan nidhi maqsuudka tarjamadu waxa weeye umuuruhu soo aroorin doonaa ee markaa istiqraab ama istinkaar jiro ama tacajub jiro hadduu ruuxu dibnihiisa qaniino wax ama uu madaxiisa lulo oo kale waa arrintaa jawaaskeed waayaa horta taasi noogbataan inuu calaamtii nubuwadii rasuulka ilaahay kaba mid yaha xadiidkani wuxuu sii sheegay oo si u dhacayna way nooguba sugantay xagga masalada marka la eego in iyada waxaa inooguba sugan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh o kale haddii salaada waqtigeedii laga dambaysiinaya amre shaksigii inuu horta iska tukado salaadiisii markaa salaadiisii buu tukaday waas markaa laba xaalaa midi imanaysa de hadduu dantiisiiba u baxo ama hawlihiisii iskagaba jiro oo uu haddana soo gaadho iyadoon weli salaaddii la tukanayay tukanayaan horena waa u tukaday isagii waqtiga akhirkiisiibaabay tukanayaan inuu taa soo gaadho waa xaalo inaanu sooba gaadhin boonu aragoo dee salaaddii iyagii waxa weeyaan xataa markuu soo noqday iyadoo ay sii tukadeen uu laba yimina xaalay noqonaysaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh muxuu markaa u sheegay haddii aanu soobaba gaadhin dee isaga salaad dhaaftay ma jirto salaaddiisii uu tukaday way u dhan tahay laakiin iyagiibuu la soo kulmoo tukanaya hala tukada haddana tan dambe sunnay u noqonaysaa oo tii hore hadday faradkiisii tii horey noqone tan dambe sunnay u noqonaysaayo yaanu odhanini anigu kol haddaan tukaday maxaanu laba tukanayaa yaanu odhanine hala tukado taas baa muslim saxiixiisa waxaa kuba sugnaa halkan fain adragta macahum fasalli fa inahaa laka naafilatun kolley kitaabu salaad buu kusoo arooriya xadiidkee in sunnay kuu tahay tan dambaa sunno ku ahay laba tuko taas buu yidhi imaam nawowi baa raximah llahu tacaala xadiidkan isagoo fawaa'idda iyo waxyaalahan ka qaadanaya inuu inoo faa'iideynayo sheegaya yidhaahaa xadiidka waxaa kuba sugan horta alxahu cala asalaati awala alwaqt boorin la iskuba boorinayo salaaddii in la tukado waqtiga bilowgiisa aan salaadda la dambaysiina markaa waqtigeedu galo waqtigeedii mukhtaarkaa mustaxabkaa kaa weeye laba tukado waa mid imaamku hadduu dambaysiiyo waqtigeedii fiicnaa kama dambaysiinayo ruuxii ma'muumka ahaa waa dadkii aan a'immada ahayn iyaduna waxaaba mustaxab u ah inay waqtiga bilowgiisii iskaba tukadaan isagoo keliya ma haddee inuu yidhaaho meeyo kol haddii la dambaysiiyey jamac baan oogayaa dad baan isugu yeedhaya halkaa fitnad iyo tafriiq kelima ka timaada maaha taas ee inuu iska tukado taasna waabay nooguba sugan tahay dabadeedna haddana imaamka maciisii uu la tukado markaa laba arrimood baa meeshii wada imanaya laba fadiiluu wada helaya fadiiladii salaadii awalan waqti la tukanayeyna waa helay markaa tan dambena jamaacadii waa kan kaba qayb galo fadiiladii jamaacaduna waa helaya arrinta kale inooguba suganna waa rasuulka ilaahay eega la tukashadan dambe ee uu yidhi waan tukaday ha odhanine iskala tuko oo kale salaadiisii horena uu tilmaamay inaanu dee waxa weeyaan dib dhigan waxaa iyadna kuba sugan dee iyadoo la isku boorinayo calaa muwaafaqati اlumaraa fii kayri macsiya oo iyada haddii salaada waqtigeediiba laga wada saarayo oo salaadaba waqtigii kale salaada kale la gelinayo waa macsiyo aan lagu waafaqahayn weeye iyada taas wey laakiin arrintu hadday tay dambaysiin waqtigeedii hore laga dambaysiiye laakiin aan salaada waqtigeedii lagaba saarin dee weli macsiyo maaha marka wixii aan macsiyo ahayn oo laguma waafaqo si aan kelimadii muslimiintu u kala tegin oonay fidno meeshaasi aan ugaba iman dee arrinkanna waa dhacay dowladdii reer bani umaya waqtigeedii waaba dhacay bal waxa weeyaan waa dhacay khaasatan dhexaheediiba wuu dhacay waana arrin markii dambe iska socotay oo dabeeco iyaga uba noqotay dee kolkolna dadka waa lagula xisaabtamayay oo ragga qaarkood ee dee la arki waayo dhibbaaba kaba soo gaadhaysay kolkol barhkood ku kalifaysay inay iyagoo taa hore ilaalinaya barhkood maalin jimca iyaedoo laguma jiro marka la dheereeyo waqtiga xajaajiyo inay iska tukan jireen hadday doonaan fadhigaa kuba tukan jireen iyo waxyaalo dadka qaar baa waxyaalo ay jireen ee kuwa guryahoodii iskaga tukan jirayna way jireene ee bal waa wax dhacay oo rasuulka ilaahi aclaamtii nubuwada ah ee isagoo ilaalinayana inaan fidna dhicin inana rasuulka ilaahay tan baa faray ee waxaan leenahay waa inta xuduuddii weli waqtiga laguma jiro haddii waqtigiiba salaadii lagaba saaro iyada taasi ee muwaafaqa imika markaa ma jirayso walow taasna ay tahay ruuxu dee salaad laboo la idhaa waa qalay noqotee markaa dambe la tukanaysa ma jirte dee keligii ha iskaba tukado taasoo wixii kolay fidna ay kaba imanaysan la yska dhowrayo baabu darbi rajuli yadahu calaa fakidihi cinda tacajub weli umuura inoo socoto waa umuura jawaaska inay taasi bannaan tahay bal wuxuu baabaysanyah buu leeyahy darbi rajuli ninka garaaciisii yadahu gacantiisa oo ku dhufanaya calaa fakidi waa bawdadiisii cinda tacajub waxbuu maqlay ama arkay uu la yaabay qariibsaday markaasuu gacantiisii ayuu bawdadiisiiba kuba dhuftay ama meel kaloo dee jirhkiisii kaba mida tacajub daraaddeed iyo qariibsi daraaddeed bal taas iyadna jawaaskeed iyo wixii kuba yimid aniga tarjamada intaasunbaa i taalla baabu darbi rajuli yadahu calaa fakidihi cinda tacajub wax kale ima taale laakiin nusqooyinkiinaan arkayay inay taallo awishay oo lafdigaasi aniga waxba ilama taalo kolley fadlullahi sami nusqadiisana may ool ila markaa hadday noqoto uun in calaa fakidihi baan iskaga cadfanaynaa malaa taas baa iyadoo yadahu laguba cadfo kabaroon oo markaa aan idhaahno baabu darbi rajuli wuxuu u baabaysan yahay bal jawaas iyo banaanida ninku inuu ku dhufto ee dhufasho dabaqdo oo uu ku xanuunsado maahane yadahu gacantiisa calaa fakidihi bawdadiisa uu ku dhufto cinda tacajubi layaab uu wax la yaabay agtii aw shay aw shayi min jasadihi aw calaa shayin min jasadihi weeye ama wax meel kale oo jirhkiisa kaba mida inuu gacantiisa ku dhuftoo bawdadiisiiba maaha gacmuhu isku dhuftay wax kale bal adigu inuu shay jasadkiisii kaba mid ah uu kuba dhufto gacantiisii istiqraab ahaan taas buu baabkiisii iyo wixii kuba yimi xadaثna yaحyى بن bukayri qaala xadaثna layث can cuqayri can ibni شihaabi can caliي bni xusayni أna xuseyn bna عaliyi xadaثahu can عaliyi radي الlahu عanه ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه waslم daraqahu bal xadiidka sanadka aar saddexda hore ama afarta hore waynu soo maray aniga had iyo goor caqiilun buu idhiganaya waana cuqayle dee cali bn abi aalib iyo xusein ibnu cali sibd rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam warayxaanatuhuna iyaduna waadadaan garanayno waxaa xusein ibnu cali kasii warinaya caliy bnu xusein cali bnu xuseinna waa cali bnu xusein ibnu cali bn abi aalib weeye marka xadiidku wuxuu iskaga daba tegey oo isku raacay saddexdee ah kibaartii iyo a'imadii aalu beyti rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam aalu beytkii rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh maqaamka iyo mansilada sare aada iyo aada u sarreysa lahaaba ayaa saddex kaba mida markaa cali isagu waa taabici waa imaamkii loo yaqaanay zaynulcaabidiin weeye cibaadadiisii khushuucdiisii iyo daacadiisii badnayd baaba loogu magacaabayna laqabkaa zaynulcaabidiin taas on aada u qiimo badnaa marka la eego xadiis ahaan dee nin siqa ahoo sabti ah cibaado marka la eego cibaado aada iyo aada u badan oo dee kolley kutubta taraajiimta akhbaarteeda ku arkaysaan haddaa uga laabataan khaasatan tarjamadaasi yariyo keyrkiiba uu kuba leeyahay waa nin faqiih ahaa caalimna ahaa faadilba ahaa taabiciintii dhexe kaba mid ah dadkii aalu beytka raggii ugu mudnaa ama ninkii uguba mudnaa casrigiisi dee isaga markii raggaa ka horreeyey ay dhinteenba waana maxamed ulbaaqir aabbihii bal waxaaba la yidhaha xusein ibnu cali dee nasli kale ma laha nasligiisa iyo dadkan aada u badanee isaga kaba barmay waa can dariiqihi baa la yidhaahaa maalintii karbala koob iyo lixankii hijirada ee xusein ibnu cali iyo dad badan oo aalkiisii ahaa ayaa la laayay ama waxa weeye taas oo kale cali waa joogay oo xanuunsanayay malaa saddex iyo labaatan jir buu ahaa marka dagaal lama gelahayn oo uu xanuunsanayo iyaguna way iska daayeen nimankii dee dhibtaa weyn geystay ee laayay xusein iyo ciddii laba socotay ninkii watay qaa'idka ahaa ina sacad ibnu abi waqaas buu ahaa cumar cumar ibnu sacad baa ciidanka watay ayaa yidhi bal ninkaa xanuunsanaya ha taabanino markii dambana dadkii dee shaam iyo la geeyey buu ahaa iyo dimashq dabadeedna dib loogu soo celiyey madiina waana taas oo imaam aada iyo aada u qiimo badan oo kolley zayd ulcaabidiin umuuraha akhbaartiisa ay soo naqliyeen waxaa kaaba mid aha in maalintii uu dhintay baa qoysas badan uun ogeyn meel ciddan masruufaysa iyo ciddan wax nafaqaynaysa cidda ay tahay baa maalintii uu dhintay la ogaaday in isagu habeenkii marka saqda dhexa ay gasho ayuu dhabarkiisa kusoo qaadi jiray kiishash isagu ama daqiiqa ama raashina waa isaga cidimo qaadayso cidimo raacaysa isaga dhabarkiisa ku sido oo waxaa la yidhi markii la maydhayo dee dhabarkiisa wada jirhfu baaba la arkay sho wixii bikasrati maa kaana yaxmil ee albaabada intuu kuma garaaco u dhiibayay iyagu ma garanayaan cid kale ma oga taas oo kale xataa dadka qaarkood ay u haysteen in aan wax bixin oo gacan adag inuu yahayba taasoo ilaa boqol qoysiya taas oo kale oo dad saasay ahayd dee waxaan filayaa walaa qasiido aada u shahiira jirta oo waxa weeye dee kutubta naxwadna umuura ayay usoo qaataan san dee khudariga oo kale kutubta taraajimtiina way soo qaataan oo farazaq oo markii dambena laguma xidhay isaga cusbaan laguma xidhay oo isaga kuma tacalluqsanayd oo dee kallay mudan idinkaa doondoonan doono hada aladii hum lahaa tacrifu lmadxa wadato kallay qisadada sababteedu waxay ahayd iyadoo ninkii hishaam ibnu cabdilmalik waqtiyadii intaan weli markaa muu noqon khaliifada muu noqon laakiin waqtiyada horteedu bay ahaydba khaliifada noqon doono hishaam may uma jeeda waa weli amay waa isagu markaa muu noqonba markaa dee waxaa jooga walaalihii baa jooga waana cahdigii dee walaalihii bay ahayd markaa waayo laba ay walaalihi saddexiiba kaba horreeye waa waqtiyadii aanu noqon ayuu isagoo soo xajay oo la isugu yimi maka ayaa dee wuxuu doonayay inuu kacbada ama xajarulaswadka salaamo cidba way u banayn weydo waxaa la yidhaha meel baa kursi loo dhigay isagoo isle sugaya faraaq iyo bal waxaas ina cidi cali baa dawaafkii soo galay oo ama dee markaa isagu soo galo waa lagu cidhiidhiyaabo isagii meel u maro ma helo de markuu haybo ilaahay siiyeyna waa ahaa soo deede aimadu marka uu soo dhawaado kacbadii ama xajarkii kusoo dhawaado dadku ka kala yaacaan waa loo baneeya ama waa loo faaraqa isagiina uu kari laayay inuu taas kaleyna waa garanaya laakiin tii waa dhibsaday oo markaasay reer shaamkii ku xeere dee hareereystaana waa joogeenoo ay weydiiyeen oo tu yihi laa acrifuhu ma garanayo ninkan maxaa u yahay ninkani markii la yidhi farisaqo meesha joogay baa yidhi anaa garanaya ta yidhaah muxuu yahay waa raggii reer shaam qasido dheer oo kolley mashhuur oo kutubta mashhuurkuba ayuu tiriyey oo dee hada aladii tacrifu lmadxau wadcatahu waalbeytu yacrifuhu waalxilu waalxaramu halkaasuu wadayo adigu wuxuu wada هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله ابن فاطمة إن كنت جاهله بأنبياء الله بجده أنبياء الله قد ختم مركز وحكوتره وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجب هذا الكلام هذا ذلك نوايات تتيسا أحب يلي عربي عجبنك ويقرن إسايا أدو هذا الكاسوري هذا ميرنا inta badan kuma socotoona markii dambe uu isaga xiday cusmaan meel la yidhaaho isaguna halkaasna uu isaga gabayo kaba gaba tirinaya farasaqe baladu waa taasoo kolley wuxuu dhintay afar iyo sagaashankii jirada sanadii la baxday sanat alfuqahaa la baxday sanat alfuqahaa wixii loo yidhina balidinku doondoonta waa sanad la baxday sanat alfuqahaa afar iyo sagaashankii haddaanu bal markaa isbedelin oo dee rag waaweyn ama ragga badankoodaa sanadaa dhammaaday ina musayib iyo curwat ibnu zubayr iyo abubakr ibn alxaarith iyo isaga iyo adugu rag le abu salamat ibnu cabdiraxmaan bal calaa khilaafin fiihi iyo waa sanadii ay dhinteen oo sidaasay sanat alfuqahaa uba yidhaaheen raggaas waaweyne ay dhinteen wuxuu yihi haddaba taas bal arrin iyaa ku tacalluqsan bay warinaya waa zayn alcaabidiin ana rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay daraqahu waa u yimi habeennimo daruq waxaa la yidhaha alityaanu leyla way waa habeennimo laysu yimaado waa kii rasuulka ilaahayba nahiyey ninkii reerkiisa muddo ka maqnaan inay warba hayd inuu habeennimo guriga soo galo oo guragal ugu yimaado waa nahiyey macnaa habeen buu rasuulka ilaahay gurigoodii yimi habeennimo isaga cali iyo wa faatimata bint nabiyi salى اllahu alayhi wasalam faqaala wuxu uhi alaa tusaluuna miyaydaan tukanahayn faqultu waxaa hi ya rasuul اllahi inamaa anfusuna cinda laag waa dee salaadii faradkayd way tukadeen waa salaadii habeennimo iyagiibu u kicinayaa kollayna dee waa fadliga weynay salaadu leedahay oo haddaa deemiyo mansilada weynay leedahay waa dee waxa weeyaan cali bnu abi aalib iyo intiisii faadimo hurduu rasuulka ilaahay toosinayaa kicinayaa weliba uu ku boorinaya u leeyahy miyaydaan tukanayn riwaayo saxiixa dhacday ayaa waxaa kuga sugnayd inuu markii hore toosiyo haddana rasuulka ilaahay aanay xarako maqlin ee waa dad maalintii oo dhan hawla iskagaba jiray habeenkiina taas haddana uu kusoo noqdo mar labaad iyo mar saddexaad kuba soo noqda isagoo kicinaya arrinku u kicinayaana waa salaadii iyada habeennimo ayuu uba kicinaya u yihi miyaydaan tukanahayn faqultu waxaa yihi ya rasuula allahi wa cali baa yidhi inamaa anfusunaa cinda allahi nafaha iyagu ilaahay agtiisay kuba sugnaadeen sia lafti biyadillaah faida shaa hadduu doono an yabcaanaa inuu nakiciyo bacaanaa waa nakicinaya adee kaley riwaaya nasaa-ib ahayd waa fadhiisay oo indhuhu marmaranayo hurdo badan baaba haysay hadalkan buu yihi de waxaaba dhici karta xataa cudurdaar kale inuu leeyahay arrinku salaaddu waa salaadii habeennimo une salaad kale may ahayn dabeecana way u ahayd inay tukadaan oo dee iyagu maahaan dad aan dabeeco aanay u ahayn may ahayn waa dhici karta waktiga caynkaasa inay maydhasho iyo waxyaalo uga baahnaayeen de cudurdaar kaleba lahaayeenna waa suurtagal hadalkan buu yihi ah dee nafaha iyagu de waa run waa hadal run ah laakiin ictidaar shay khayr oo lagugu yeedhay intaa looga ictidaarto ayaan dee meesha la hekayn oo shaygii khayrka ahaa iyo wanaaggii waxa weeye waa dee in lagu dhaqaaqo uun ruuxii laakiin tan baan jawaabtii ku habboonayd ahayd oo wuxuu yihi markaa nafaha iyagu ilaahay gacantiisa kuba sugan yihinoo markuu doono waana kicinaya an yabcaana bacaana faاnsarafa الnabiyu salى اllahu alيه waslm rasuulka ilaah iska laabmay walam yarjic ilaya shayan aniga waxba dib iguma soo celin oo hadal dambe igumuu soo celin uma samictu waan maqlay walxaal huwa isagu mudbirun uu daba jeediyey oo macnaa uu sii socdo yadribu uu garaacayo fakidahu macnaa waa bawdadiisa u gacantiisa sidaa ugu dhufanaya ayaan maqlay isagoo leh yaquulu xaalu ku qowlayo wakaana alinsaanu akara shayin jadala arrintan baa dee nooc jadala waxay ahayd un waan kacaynaa ictidaarna ruuxu dee weliba markay hadduu salaadii waajib waajib ay tahay loogu yeedhayo amayn macsiyo laga joojinayo ay tahay inuu tan ku cudurdaarto ruuxe waa la faray wixii waa la fareeyay iyada cudurdaar maqbuula ma noqonayo dee arrintanna habeen bay ahayd aadana way u lahayn inay kacaan rasuulka ilaahayna khayrkan weyn buu laba doonayey iyagii xataa cudurdaar kaleoon u sheegi karayn inay lahaayeen baaba dhici karta hadalkan uu yidhina dee kumay habbooneyn weeye inuu waxa weeye taasoo kale yidhaa rasuulka ilaahay laakiin wax kale buu odhane isagoo aayaddan qur-aanka aqriaya ayuu laabnay maxalu shaahidkuna waa halkee rasuulka ilaahay waa kan gacantiisa ku dhufanayay bawdadiisa waa istiqraab imika halkan arinka uu qariibsaday ama tacajubadhow ruuxu haddii markaa wuxuu la yaabo wuxuu inkirayo ama istiqraabsanayo bal sa hadduu gacantiisii uguba dhufto dee waa shay jaa-iza weeye maha wuxuu isyeelayo naftiisii ama jirhkiisiina taas ee dhibigaadhaysana maaha arrinkuya taas baa macnuu yahay un maxalushaadka intuu usoo qaatay wa kaana insaanu akara shay insaanku wuxuu noqday akara shayin shayka ugu badan jadalan xagga dooda iyo muran macnaa jadalka insaanka dee nudqigan baa ilaahay siiyey khalqiga kaleba uu kagaba soocay jadalka insaanku waa ka badan yahay shay kastoo jadal loo niseebayaba jadalkii insaanku isagaa ugu badan oo cid kastaba xagga muranka iyo dooda iyo taas oo kale isagaa ugu badan isagoo aqraya ayuu rasuulka ilaahay laamay maxalushaadkan waa taan sheegnay xadaثna mحamed بn سlاm qaal aخbarana abu mucaawiyaةa can اlacmaشhi can abi raziinin can abi hurayrata qaal anahu qaal abu raziinkan kolley mascuud ibnu malik baa la idhaa kuyadiisana abu raziin kolley saxaabi abu raziin alcuqayl la idhaahna waa jiraa kani waa taabici weyn oo dee dabaqadaa hore weeye taabiciinta ama kuwii ugu horreeyin weeye taabiciinta waa nin hiqa oo reer kuufa oo kitaabkeenana aladabulmufradna waa kan ku sugan saxiixa kuma sugna bukhaari muslim iyo asxaabu sunan ilarbacna waxaway ka wariyeen wuxuu yihi can abi hurayrata qaala qaaladan hore aburaziin baa le qaala ab wuxuu yihi aburaziin isagoo abu hurayre wax ka warinaya ra'aytuhu waan arkay abaa hurayra yadribu xaal uu garaacayo jabatahu wejigiisa biyadi aag inay markii halkaa hore nuskadayna tataalla baabu darbi rajuli yadahu calaa fakidi cinda tacajub fakidkii waa taan soo maray awi shay-ina markaan calaa fakidi aan idhaahno waan ku cadfaynaa waa shay kale oo jasadkiisii kaba mid ah halkan maxaa inooguba sugan dawladiiba mahe gacantiisan ayuu wejigiisa saa ugu dhufanayay isagaaba isdhirbaaxayo dee waxaan weynayn oo saasaan arkay abu hurayra oo taale wayaquulu xaaluu ku qawriya ama uu leeyahayba yaa ahlalciraaqi reer ciraaqow atazcumuuna ma waxaa sheeganaysaan anii anigu akdibu inaan been sheegayo oo calaa rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay korkii ayakuunu lakum miyuu idinka idiin sugnaanaya almahanow dee cilmigaa idiin sheegaye rafaad la-aan iyo tacab la-aan aa helaysaan ladadii iyo raaxadii mahnagii iyo raaxadii ma idinka ayaa u idiin sugnaanayaayo wacalaya alismu dee haddaan aniguna nin been sheegayo ahay calaya alma'hamu dembiguna uu korkayga yahay macnaa waxaa maaha dee kalley waqtiyo ka dambeeyena waayo ilaa waqtiyo dhowba waa hadalku waa wax iska socdee axaadiistii badnayd ee badnayd ee badnayd ee uu rasuulka ilaahay kaba xafiday abu hurayra wuxuu uxafidayna ay ahayd isagu inaanu waxa weeye beer uu isagu si ansaareed beero uu ku shuquloonaa aanu jirin suuqyo iyo saylado uu tegayay sidee aan muhaajiriinta iyo dadka kale ay ahaayeen uu tijaaraysanayena aanay jirin wax kaloo cilmigii ka sarfinayena aanay jirinee rasuulka ilaahay uu laazimayey oo waxaa ama ha qado ama waxaa helo rasuulka ilaahay xaggiisa wax kaba hele isagoo taa kuwa kaaftoomaya uu laazimayey ayaa wuxuu keenay muddadii yareyd ee koobnayd ee uu joogay cilmi badan oo dadkii kale aanay xafidin inuu xafido tibaa beryihii dambe dee laga yaabo dadka qaarkood inay odhanayeenba dee waa maxaa dhacay raggii kaba waaweynaa ee ka horeeyey axaadiidan ma hayaane isagoo xaggu axaadiidan uu sheegayaa maxay tahayba waana hadaladaa soo gaadhayaoo markaa tii buu sheegayaa wuxuu rasuulka ilaahay ka maqlayna uu sheegayaa arrintanna inaanay waxba kaba jirin dee uu xifdiyey oo dadkaa kale markaa ay rasuulka ilaahay ka maqan yiinay majliskiisii ka maqanina isaguu laazimayey ama magaalada ha ku maqnaadeen ama meelo kaliya ha u baxeen isagoo had iyo goor rasuulka ilaahay dee had iyo habeenba uu laba joogay oo sidaa uu axaadiidta badan ugaba xafiday wax kale oo aan cilmiga urursigiisa aan ahayn oo isaga jeeninayena aanay jirin markaasuu leeyahy ma taasaa leedihin oo u leedihin maxay raggaa waaweyn ee muhaajiriin iyo ansaar ee axaadiidan uu sheegaya ay u sheegi waayey oo arrintuna ay markaa noqoto inay idinkuna almahna waxa weeyaan waa aladan bikayri tacab waa waxa ruuxa dhibyaraan ugu yimaada ee raaxo ah taas weeye idinkoo ay raaxada iyo tade markaan cilmigaa sida sahlan aan idinku sheegaye hawla-aana kuba helaysaan raaxadiisii iyo nafcigiisii ay yeelataan ana dembi ugaba yimaado ma taasaan leedin arrinku taas ma aha ashadda waxaan markhaati ka ahay la samictu inaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay yaquulu xaaluu ku qowlayo ida nqadaca shiscu nacli axadikum أxadkiin idan qadaca hadduu go-o shascu bna cali axadikum waa axadkiin ama ruuxa idinka idinka mida kabtiisa indhasheedu hadduu go-o falaa yamshi yaanu socon fii naclihi kabtiisa alukhraa kale xataa yuslixu ilaa uu shascigaa hagaajiyo waad maqlay maxalu shaahidku hadda eeg way yadribu yadribu jabhatahu biyadii intaas weeye ama xadiidku libaas iyo wax kale ayuu kuba tacalluqa muslim oo kale iyaba kitaab libaas bay xadiidka ku soo arooriyeen shascina waa adigu suumankanka ama waa indho shaba weeye deesan waa kaa labada farood suulka iyo farta kale kuma xigta ama kolkolta labaad dhexdooda laba geliyo ee xagga sarena markaa dee meel uu sudan yahay ama uu ku xidhan yahay ay jirto taas baa lagu magacaabaa shasci lagu magacaabaa marka macnuuna waxa weeye rasuulka ilaahay dee adab xagga libaaska ah ayuu ina barayaa oo haddii dhici karta ruuxa ama halkaa ha noqoto ama meel kaleba haba noqotee kabti ay kaba go-do hadduu gurigiisii joogo uu soo yeelanayo inay taas uma baahnay isagiina waa socdaa halkan abuu yimi oo kabtii baa ka go-do oo aqalkiisii ama halkiisii kaluu doonayay inuu tago dee yaanu cag keliya ama kab keliya ku soconina ha iska wada bixiyo weeye tii kalena ha bixiyo ilaa inta uu ka soo hagaajinayo kolley umuuro dee ayaa imanayo gees isaga naftiisii dee cadligii labada lugood ayaa saa kuba sugan oo haddii imanka kabti inay bal markan wixii quruxiyo xarago loo qaadanayo mooyaane dee arrinteeda hore waa si lugta ay ugaba badbaado qodaxdii iyo dhagixii iyo wixii kale dhibila ay ugaba badbaado ruuxina markaa waxgashay waa kan caadi isagaba socda haddii labadii lugood midna ay ka uu dee ku gashaye midna aanay gashanayn oo kale tan iyadaa waxba kama dhowrayo meel kasuu ku joojinaya tan kalese waa dhowrayaa oo waa is-ilaalinayaa dee wuxuu iskaba ilaalinayaa qodaxdii iyo wixii oo kale socodkiisa naftiisu caadi ma noqonayo oo kale oo iyada taas bal labadiisii lugoodnay mabasina in arrin kalena way jirtaayo dee bal dadka maxay odhanayaan ninka ay arkeene kab gashan tii kale gacantaba hakuba sute midna aan gashanayn de ruuxu waalada amaan hagaagsanayn baaba lagu tirinayaayo ruux farta la isugu soo fiiqo oo waxyaala uu beri kaba yahayba laguma tuumo taasna waa noqonaya dhinacan kalena socodkiisii caadi ma noqonayo uu kuba socday haddaba ha iska saarata kalena oo ilaa inta uu ka samaysanayo yaanu kab keliya un ku soconin ama qof keliya yaanu kuba soconin waa adab weyn oo rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ina bare oo uu abu hurayrana inoogaba soo xafiday wadankaa hadalkoodina dadkaasi ay lahaayeenna dee kama hor joogsan inuu cilmigii sheego de iyagoon maahay waata beryo dambana rag la arkay ama le de ama faqiih ma ahayn oo taasoo kale kolkol riwaayaadkiisi waan diidaynaa de asxaaba ra'yi baadigooda ay sooba dhawaatay nimankii dee markii dambena mustashriqiinta nimankan la baxay oo kale iyo waxyaalo badan oo dee ay markaa iyo kuwa adnaabtoodii sida nin abuuriye la odhanayay oo dee isaguna meelahan wax ka qoray iyo taas oo kale oo dee saxaabigan iyo keyrkiiba dacninaya iyo taasi waa iskaba badnaatay kolleyna mar ajaanibkaas iyo wixii taasa mustafa sibaaci raximah llahu tacaala kitaabkiisa lagu magacaabo asunna wa makaanatuha fi tashriic اlislaami waa jaanibu kuba mudayay bal wixii ama hore iyo wixii dambe iyo mustashriqiin iyo adnaabtood iyo waxyaalaha ay yidhaaheen ama abu hureyre haba noqota ama sunaha kuba tacalluqsanaatee bal waa kolley waana risaala doctoora wey asuna wamakaanata fi tashriic اlislaami mustafa sibaaci la odhanaya raximah llahu tacala kolley kutub kala duwan lahaa waa dhintaye ninkaas baana lo waabaxan leeya dee waa baabkan waxyaalaha muhimkaa jaanibkan iyo hadalladaa meelaha jira iyo waxaas radinteeda iyo tafniidkeeda iyo umuuraha aduu muhimkaa baabun idaa daraba rajulu ninku hadduu garaaco oo fakhida akhiihi walaalkii bawdadiisa walam yurid bihi suwan xumaan aanuu laba jeedin bal taas waa wixii kuba yimi abwaabtii saddexdaydan sheegaya weeye oo markaa tii hore waxay ahayd isaga bawdadiisii ama xubin kale oo jirkiisii kamid isaa wejigiisii buu gacantii ku dhuftay tacajub daraaddeed istiqraab iyo istinkaar daraaddeed ee imaka maaha waa shaksi kale oo walaalkii ah ha soo jeedinayo hadalkan uu leeyahay si u xafidaha ku baraarujinayabe ayuu gacantiisii ku dhuftay saa bawdadiisii ama meel kaleo jirkiisii kaba mida sadea xadiidka ama ka hore mooye ka labaad kuma iman doontaa iyadoonu laakiin xumaan ula jeedina aad dhibtid ma laha oo dee nin dilayo ninkii oo dhibaya maaha nin xumaan kale u jeedana maaha ee waa tambiih iyo xusuusin iyo ama baraarujin iyo waxyaala ayuu tan ulaba yimi bal iyadana jawaaskeed weeye inay bannaan tahay ayuu taas buu baabkeedii yahay oo qayd fiican buu sheekhu laba yimo walam yurid bihi suwan n haddii xumaan ula jeedo meeshi ma imanayso oo dee wax bannaan ma noqonayso xumaan ulama jeedo rasuulka ilaahay baa kaba dhacdayba waxaaba arrintu tahay waa baraarujin si ruuxan loogu soo jeediyo oo kale iyo waxyaalahaas dee markaa banaanideed iyo jawaaskeed buu baabkeedi yahay xadaثna abu mcmr qal xadaثna cabdالwariث qal xadaثna ayub بn abi tamiimata waa imaamkiina sktiyaani can abi اcaaliyaة اbaraaء waa kan waa ninkii imaka aan soo sheegaya laakiin ta ku kordhisanaysaan ra'da shadda aan shadka u yeelo waayo kutubtii haddaana xarakaysnayn dee magacii badnaana waxaa sida bara bnu caazib iyo bara bnu macruur iyo bishr bnu bara iyo magacii badnaa magac buu kaasi ahaa tani waa shaqo waa xirfo magaciisiiba ma aha ee waa hawshii uu qabanayo ah inuu leebabka qori jiray albara waa facaal imaka wasankeedii marka haddii aan shadada aan lala imanna magacii qalad baa loo aqriyaya waayo magacii kaleu inaga noqonaya albara buu inaga noqonayaaye bal calaamada ku dhigta oo shadadaan leeyahay can abilcaaliyati اlbaraai qaala mar rabbi waxay soo maray cabdullaahi bnu samiti faalqaytu lahu kursiya cabdullaahi bnu samit baa soo maray markaasaa waxaan u dhigay kursi baan u dhigay oo dee adabtii weeye ruux kuu soo siyaarto kusoo booqdo de ama kursi ha noqotay ama makada ama wixii kale uu kuba fadhiisanayeybe waa si uu fadhiisto ayaan baan kursi baan u dhigay fajalasa uu fadhiistay faqultu lahu waxaan ku idhi ina bna ziyaadin ina ziyaad qad akhara waa dib dhigay asalaata salaadii ee famaa taamuru maxaad amraysaa ra'yi muxuu yahay na waa dee kollay dhib jirtay oo horaba u bilaabantay weeye waxaa ii taalla ina bna abi ziyaadin baa ii taalla aniga nuskadayda kollay fadlahaysa midnoo xafilaya saase way taallay nuskada anigu haysto kalaam ay ka hadlayna mama jirto waxaana muuqata imaka nusqooyinkiinana ma hubsan be abidani waa ziyaada weeye waa ina bna ziyaadin ina abi ziyaad maaha waa ina ziyaad waana ninkii dee macruufka ahaa ee cubaydullahi bnu ziyaad la odhanaye bal waqtiyada ciraaq kaba telinaye markii dee waxa weeyaan xusein ibnu cali radia allahu canhuma iyo laba dilayna ninkii mandiqada haystee ciidanka dirayba weeyaan cubaydullahi bnu ziyaade waa ninka abihiina dee isagaa arrimahan uga horreeyo waa ziyaad ibnu abih ninkii la odhanayey ama ziyaad ibn abi sufyaanna kololay kuba idlaaqayeen aabihii weeye ayaa ziyaad ahaa waa nin markii hore asxaabtii cali ahaa ninkii faris uba fadhiyey dabdiyo dhulkaasee gacanta ku dhiganayo nin xaazima oo xagga maamulka iyo shaqada iyo umuuraha aad iyo aad uguma fiicna kolley cali markii la dilay ee waxa weeyaan xasanna u ka tanaasulay buu dee kuba beeray jaanibkan kale waana waqtiyada arrinta ay soo baxdayba laba yidhi dee waaba in abi sufyaan iyana malaa dee mucaawiya kaba dhacday inay yidhaaheen ama istilxaaqaas dabadeedna isaga ciraaqeyn haystay markii uu isagu dhintayna inankiisii cubaydullahi bnu ziyaad ayaa dee isagu kaba telinayey ilaa malaa markii dambe dee markii yaziid dhintayba uu ama mucaawiya labaadna dhintay isagu baxay oo xagga shaam qabtay markii dambena waa kii sooba noqdayoo de waa dhololkii laguba dilay waqtiyadaa dambe isaga ina ziyaadun haddaba ina ziyaad ayaa qad akhara dibdhiga salaata salaadii famaa ta'muru salaaduna waa saas hoo sheegay sida duhurka oo kale oo la tukado ilaa casr laguba dhoweeyo iyo waa ti aynu de xadiidkeeda soo maray fadaraba fakhidii waa halka maxalushaahidku cabdاللahi بن saamit baa bawdadaydiibuu gacanta kuba dhuftay darbatan darbo axsibhu qaala waxaan u malaynaya inu xataa ahara fiiha waabu raadeeyey waa darbo uu dareemay uma qaala wuxuu yihi waana dee kollay arrinkan xumid uu kaba xunyiyo istinkaar iyo isaguu kusoo jeedinayo xadiidku kolley waa kii horeynu soo maray halkan laakiin isagoo mawquuf buu inoo yimi isagoo marfuucana waa kaa xadiidkii abudar aynu kuba soo maray riwaayadii muslim laftigaa horeena muslim inuu rasuulka ilaahay abudar saa gacantiisa ugu dhuftay bawdadiisa way kuba sugnaydba imaam nawowi baana halkaa wuxuu ku qabtaa walitambihi wajamci dihni calaa maa yaquulu lahu way waa si uu baraarujiyo maskaxdiisa iyo fahamkiisa uu soo jeediyo waxaan uu leeyahay uu hagaag u xafido ayuusan rasuulka ilaahay uba yeelay halkan mawquuf uu inoo yah lakiin asalkiisu waa marfuuc marka la ega inta dambe uma qaale wuxuu hi saaltu abaadarin abaadar baan weydiiyey kamaa saaltani sadii weydiisay fadaraba fakidii ee isagiibu ku dayanayaaye ana bawdadiisiibuu gacanta ama bawdadaydiibuu gacanta saa uguba dhuftay kamaa darabtu fakidaka faqaala wuxuu yihi laakiin xadiidka asalkiisu waa marfuuc halkan buu riwaayadeydan mawquuf ku yahay salli tukaa salaata liwaqtiha haddii salaada ninkii madaxdaa dambaysiiyo salaada dee eg masjid baa dambaysiinayo oo maaha kaas amiirkii baa dambaysiinaya waa masjidkii dee meelo kale iyo waxyaalaha kaleo jamac lagu oogi karayana ma jirin imaka haddii masjid masaajida kamid uu waqtigii fiicnaa kaba saarayo mid kalea kuu furan masjid kale oo aan taa ahayn baad iska tegi taasoo keligaa tuka lama odhanayo masjid kaleba iska teg weeye imaka duruuftaasi dadka ma haysato ee waa ninkii madaxdaayo bal dee xisaabtana waama jira kolkol oo dee dadkii dhibi-aytan ugaba imanaysay haddii la arki waayeen salluu salaata liwaqtiha fain adragta macahum eeg waa tukatay adigu salaadaadi waa tukatayba keli baad ku tukatay haddana salaadii haddaad haleesho iyaga macooda oo iyagoo weli tukan baaba timi aad timi hawlahaagiina kuba toostay waad soo noqotay weli iyadoona tukan fasalli oo ay tukanayaan fasalli la tuka markaas salaadii tan dambe naafilay kuu noqonaysaa sian laftigii hore muslim soo naqliyey walaa taqul ha odhanin qad sallaytu anigu waan tukaday falaa usalli la tuko jamacan dambana kol haddii taadii hore aad tukatay faradka tii horeu noqonayaa khilaaf baa jira bayna ahlicilmi hadday tan oo kale dhacdo faradkuma ta horeu noqon sata dambe oo kale ee laakiin lafdiga xadiidka muxuu yahay iyo xadiisya kalea fa inaha laka naafila tan dambe ayaa sunno ku ah faradku tii horeu noqonaya ee iyagiina la tuko waa iyadoo la ilaalinaya wixii khilaaf muslimiinta dhexdooda kelinayay wixii kelimadooda kala kaxaynayay waxay fidna kaba dhalanaysa rasuulka ilaahay bal waxa weeye si looga badbaado umuurahanba uba faray oo iyagiina la tuko oo ha odhanin waan tukadayo anigu dib uma tukanayo qad sallaytu falaa usalli kolley xadiidku waa ka aynu soo maray isagoo marfuucana ee saddex laba xadiisun baaba udhaxeeyey imaka kan aan hayno waana marfuuc baan leenahay asalkiisu kolley xadiid dheer baa inoo bilaabmaya wallahu subxaana watacaala aclam aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuub ilayk